نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة موضوع عنوانك وحوي عنوانك محاضرة وحوي سيدي هريب الله شيئي ضوابط اللهو المباح يعني madadaalada bannaan iyo shuruudaha ay leedahay dawaabidda ay leedahay ee ay kaga gedisan tahay ama lagaga garan karo madadaalada aan bannaanayn runtii waa mawduuc ahmiyaddiisa leh khaasatan waaqican aada ku nooshihiin oo waddamada gaalada iyo nidaamyadooda iyo dhaqamadoodaoo aada loogu dhex jiro sababkuna waxa weeyaan caalam isagoo dhan ay noloshiisa u badan tahay madadaalo baa la dhex yimid waxaa muslimka markaa si uusan diintiisa uusan meel ugaga dhicin waa inuu ogaado maxaa loo ogol yahay madadaalada maxaanse loo ogolayn wixii aan loo ogolayna marka waa inuu ka tago imtisaalan liamri illahi tabaaraka wa tacala wa amri rasuulihi sal alay wasalam isagoo ilaah iyo rasuulkiisa ka amar qaadanaya wixii loo ogol yahayna waa inuu xuduudda shareecada ugu tala gashay isagoon ka gudbaynin uu la yimaado ama uu sameeyo goortii markaa uu u baahdo lahwiga waxaa la yidhaahdaa siday culimmadu ku qeexaan lacibka iyo lahwiga waa isku macno dhow yihiin oo marmar waxaa loo isticmaalaa isku macno madadaalada iyo ciyaarta iyo baa loo isticmaalaa marna lahwigu waa ka macno gedisan yahay oo waxaa loo isticmaalaa acmaal iyo afcaal ay ka dhalanayso faa'iidooyin iyo maqaasid ay shareecadu ictibaarisay macnaha waxa weeyaan yacani daahirkooda markaad fiiriso madadaali u muuqataa laakiin waa camal maqsad iyo faa'iido weyn ay ka dhalanayso midkaasoo kalena lahwi waa la yidhaahdaa macnahaas lahwiga wuxuu la mid noqonayaa yani macnaha lacibku wuu ka gedisnaanaya oo macnaha ka gedisan buu qaadanaya macnaha farqiga marka u dhexeeya lacibka iyo lahwiga ayay culimada in badan oo ka mida leeyihiin waa isku macno kutubta luuqaduna way isku fasirayaan intaynaan gudagelin marka mawduuca dawaabita intaynaan gudagelin waa waxaa laga marmaana horta war inaan tilmaano qiimaha uu leeyahay waktigu islaamku sida uu ruuxa waktigiisa u qiimeeyey iyo sida uu waktigu qaaliga u yahay ee uusan u fududayn walaalayaal arrimaha uu aada diinta islaamku ugu dadaashay oo ay xoogga saartay waxaa ka mid ah ruuxa waktigiisa inuu ka faa'iidaysto oo ruuxa cimrigiisa nolosha uu ka faa'iidaysto oo daqiiqad waktigiisa ka mida uusan meella ku dayacin waxyaabaha ay diinta xoogga saartay bay ka mid tahay yacani waktiga in la nidaamiyo oo uu noqdo waktigu xilli aada camal falayso ood shaqaynayso wax adduunyo ku anfaca ama aakhara ku anfaca baad ka shaqaynaysaa xilliga kalena cibaadada ilaahay baad u taagan tahay subxaana wa tacaala xilli kaleetana waxaad u taagan tahay masaalixda iyo danaha guud baad wax ka qabanaysaa xilliga qayb ka midana waad nasanaysaanoo waad raaxaysanaysaa alla subxaana wa tacaala isagaa jadwal inoogu sameeyey waktiga وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا بالله سبحانه وتعالى habeenkii waxaan ka dhignay mugdi yani waxaan idinka dhignay libaas dhar yani raaxo iyo xasilooni iyo degitaan yaa loogu talagalay in la seexdo maalintiina mid la macaasho la shaqaysto la ordo la xamaasho ilahay ugu talagalay subxana watacala marka waa jadwal ilaahay dejiyey sidaas daraaddeed buu aayado fara badan ilahi subxaana watacaala ku muujinaya nicmooyinka bini aadamka uu u galay waxaa ka mid a wasahara lakum alleyla waannahaar habeenkiiyo maalintii buu ilaahay idiin sakhiray subxana watacala idiin fududeeyey taasi marka waxay tilmaamaysaa ruuxa muslimka ah inuu waktigiisu uu qaali yahay oo xilli uu nasanayo iyo xilli uu faa'iidaysanayo inuu u qaybiyo oo uusan waktigiisa ku jirin wakti uu dayaco maxaa yeele cimriga bini aadamka iyo noloshiisa aad bay qaali u tahay cimrigu waa qaali alla subxaana wa tacala uu ku dhaartay waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr zabankan ku dhaartay baa laleeyahy subxana wa tacala zabankan ku dhaartay cabdullahi ibn cabbaas wuxuu leeyahay casriga waxaa laga wadaa bimacna dahr zabankaa laga wadaa zamanka ilahay wuxuu ugu dhaaranayaa sir weyn baa ku jirta zamanka waa waktiga sir weyn baa ku jirta sida uu leeyahay fakruraazi wuxuu leeyahay cimriga bini aadamka laa yuqawamu bishayin nafaasatan wahalaa'a xagga wanaagga iyo qaalinimada cimriga iyo zamanka ruuxa maraya waxaba yaraatee lagu qiimeeyo male wax ka qaalisan ma jiro leanna ibni aadamku sidiisuba waa maalmo isu tegay baa la yidhahda adiga markaad fiiriso adigoo dhan waxaa tahay saacadaha iyo maalmaha iyo bilaha iyo sanadahaasaa tahay adiga dhan wa ka kooban tahay macana marka yacni ruuxa cimrigiisa iyo noloshiisa iyo waktigiisu wax walbay uga qaalisantahay wax walbay uga qaalisantahay nebigu waa tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waktiga iyo qiimaha uu leeyahay nicmataani maqbunun fiihima kaiiru min annaasi buu naburi sal lay wasalam alsixatu waalfaraax xadiiska imaambuhaari wariyey laba nicmo dadka intooda badan waa lagu keliyey bu nabur sal lay slam way ku kadsoon yihin dadka intooda badan laba nicmo kama faa'iidaystaan si fudud bay ku dhaafaan ka faa'iidaysigeeda way dayacaan labadaa nicmo nebigu wuxu uhi sal lay wasalam waa caafimaadka iyo firaaqada ruuxu markuu caafimaad qabo inta badan caafimaadkiisa kama faa'iidaysto wuxuu dareemaa inuu caafimaadku nicmo ahaa markii intuu dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala xooggii iyo awooddii iyo caafimaadkii uu ka qaado oo markaa jaaniskii uu dhaafo waxaa la mid a iyadana xilliga uu firaaqada hayo firaaqada uu hayo waktiga uu hayo jaanis uu hayo inuu faa'iidaysto adduunkiisa iyo aakhiradiisa midun u faa'iideeyo yacni dadka intooda badan kama faa'iidaystaan bal waktiga ay firaaqada yihiin waxay ku bixiyaan wax maalayacni ah waxaan dani ugu jirin waxaan maslaxa ugu jirin waxaan faa'iide adduunye iyo mid aakhara midna ka soo gelayn waa dadku say u badan yihiin wuxuu xadiidku tilmaamayaa dadka in yar oo aada u yar baa ka faa'iidaysa waktigooda intooda badan waa dadka waktigooda dayacow saasuu nabigu xadiiska ku tilmaamaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waktigu maadaama marka uu qaali yahay bal ilaahay subxaana wa tacaala nicmo uu bixiyey uu yahay maalinta qiyaamada waa la isweydiin waxyaabaha rabbi subxaana wa tacaala hortiisa addoonka lagu weydiin doono bay ka mid tahay waktigiisa iyo cimrigiisiba wax laga weydiin doonaa xadiiska saxiixa min xadiisi mucaad rasuulku sal alay wasalam waa ka odhanaya laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yusala can arbac ruuxu meeshuu ku taagan yahay maalinta qiyaamada ka zuuli maayo oo labadiisa lugood meeshay saaran yihiin ka dhaqaaqi maayaan ilaa afar arrimood la weydiiyo bu nabi sal alay wasalam waa ilahay hortiis subxana wa tacala maxkamadda ilahay baad saaranta afar arrimood ilaa lagu weydiiyo dhaqaaqi maysa midda koowaadi waxa weeyaan can cumrihi fima afnaa cimrigii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala waxa uu ku bixiyey meeshuu ku dhammeeyey waa su-aasha koowaad wey waxaad qabanaysay maalmihii ku marayay ilbiriqsiyadii ku marayay toddobaadyadii ku marayay bilihii ku marayay sannadyadii ku marayay maxaad ku bixisay oo ku dhammaatay waa su-aal waktigaagii oo dhan baa marka su-aal lagaa weydiinaya jawaab saxa maaha marka jawaab ilaahay subxaana watacaala uu yani yani kuu noqonaysaa mid aad ku cudur daarsana ma noqonayso inaad tidhaahdo ilaahayow waktigan waxaan faa'iido lahayn buu iga baxay waktigan wuxuu iga baxay waxaan dani igu jirin waktigan waan dayacay lagaa siisan maayo lagaa siisan maayo waxaa la rabaa in waktigaaga iyo cimrigaagu iyo saacadaha iyo ilbiriqsyada ku maraya ay noqoto mid aad ama santuuqa aakhira kuu gala ama santuuqa adduunya kuu gala labadaa midun waa inaad geliso way macnaha isagoo nebigu sii wada sal alay wasalam arrimaha addoonka la weydiinaya waxaa ka mid a jidhkiisii meeshuu iyadana ku dhameeyey oo waynaga aragnay ruuxu markuu masalan uu yani qaan gaadho isagoo xoog badan buu qaan gaadhaya jidhkiisu is haysto qurux badan yahay yani uusan jidhkiisu dabacsanayn jidhkii markuu muddo joogo waa dabcayaa quruxdii buu waayayaa wuu isku dhex daadanayaa jidhkaagii xoogga badnaa xaggeed ku dhamaystayna waa su-aal maxaad xamaalaysay maxaad ka shaqaynaysay maxaad qabanaysay waa iyaduna waa su-aasha labaad su-aasha saddexaad waxa weeyaan can cilmihi fimaa camila wixii uu bartay wuxuu kaga dhaqmay waxaad baratay cilmigaad baratay waxaad kaga maxaad kaga dhaqantay waxyaabahaad ogaatay inay xaaraam yihiin ma ka tagtay waxyaabahaad ogaatay inay waajibaad diineed yihiin ma ku dhaqantay waa su-aal wey iyaduna su-aasha afraadi waxa weeyaan can maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa xoolihiisii meeshii ay ka soo galeen ee uu ka shaqaystay iyo meeshay kaga baxeen meeshaad ku bixisay iyo meeshii marka hore aad ka keentay am min xalaalin am min xaraam ma xalaal bay kugu soo galeen mise xaaraan bay kugu soo galeen ma afii xalaalin am fii xaraam ma xalaal baad ku bixisay mise xaaraan baad ku bixisay waa su-aalaha afartaa ee maalinta qiyaamada ilahay hortii ruux walba la weydiin doono waxaa ugu horaysa marka su-aasha koowaadi waxa weeyaan ruuxa cimrigiisii waa waktigaaga waa saacadahaaga waa daqaa'iqdaada waa yani faraaqaaga waktiga ku marayo waktigu marka aad iyo aad buu qaali u yahay diinta islaamkuna aad iyo aad bay u qiimaysay waktiga qiimaynta ay diinta qiimaysay waktiga waxay ka muuqataa diintu waxay aada u fahamsiisay ruuxa waktigu inuu yahay noloshiisa hadduu ruuxu noloshiisa iyo waktigiisa hadduu ku ciyaaro ama gabodfal ku sameeyo macnaheedu noloshiisiibuu gabodfal ku sameeyo wey maalin walba oo ku dhaafana wuxuu kuu sii dhawaynayaa aakharu kuu sii dhawaynaya maalin walba oo ku mara dhanka aakharaad usii durkaysaa adduunna waad kasii durkaysaa saas daraaddeed yacni daqiiqad walba iyo xilli walba ku talagal wey alxasan albasri taabicigii la odhan jiray baa wuxuu leeyahay maa min yawmin ynshaqu fajruhu ila wayunaadi munaadin ya bna aadam ana khalqu jadiidu wacalaa camalika shahiid fakhtaninii fainii laa acuudu ilaa ywmi alqiyaama maalin kasta oo waa baryo mid baa dhawaaqay wuxuu leeyahay ibna aadamow abuur cusub baan ah camalkaagana markhaati baan ku ah ee iga faa'iidayso ilaa qiyaami saacana soo noqon maayo haddaa isugu keen dambaysa wey haddaa isugu keen horaysa haddaana isugu keen dambaysa waxa ayaynu isugu imaan doonana waa anoo markhaati kugu ah marka iga faa'iidaysu leey waa waktigaagii waktigaagii way iga faa'iidaysu ku leey marka waktigii in la dareensiiyo ruuxa in uu yahay kullamaa aad daqiiqad ama saacad waktigaaga ka mida ku ciyaartaba noloshaadii baad ku ciyaarta waadna qoomoon doontaa xilli ayna qoomama waxba kuu qabanayn waa shallaay doontaa ilaa ayna shallaynta waxba qabanayn alla subxaana wa tacala wuxuu inoo sheegay yani dadkii inay wax sadaqaystaan diiday oo xoolaha intay jaaniska hayeen xoolahooda la bixi waaye markii ay geeridu ku timaado wuu cabaadi doonaa markaasuu odhanayaa rabbi lawlaa akhartanii ilaa ajalin qariib fa asadaqa wa akun min asaalixiin ilaahumaad wax idii taadisa ha aan wax la bixe aan sadaqayste aan ku rumeeye waa xilli jaanis labayba rabbana akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal cadaabkii baa la galay naar ilaahay subxaana wa tacaala iyo hoygii yani khatartaa baa lagu dhammaaday hoygii markii la galay baa waxaa laleeyahy ilaahu haddaan wax soo hagaajinaynaa dib noo celi waktigaan luminay haddaan ka soo faa'iidaysanaynaa ilaahu dib noo celi waa xilli aan macnaha waxba laiska yeelanin marka intaasoo dhan waxaa aayaadkaasi iyo yani nusuustaasi ruuxa ay dareensiinaysaa waktigu siduu qaali u yahay iyo hadduu ku dhaafo suusan dib kugu soo noqonayn saas daraaddeed waktigaaga wax gasho waa santuuq ama aakhira ha kuu galo ama adduunka ha kuu galo wax ama adduunkaaga ku anfacaya yacni waxa weeyaan risqi xalaala aad ku raadsanayso carruurtaadii ehelkaaga wax ugu qabanayso ha noqoto waktiga kuu soo hadhay waktiga qaybtiisa kaleeto ha noqdo wakti aad macnaha waxa weeye diintaada iyo aakhiradaada iyo cibaadadaada iyo rabbi ka cabsigaaga aakhiradaada aada beeranayso beer aakhira aad ku jirto macnaha labadaa xilli wax ka dhexeeya ha yeelana wey macnaha labadaa xilli wax ka dhexeeya midda labaad insaanka wuxuu ku baraarujisa diintu ku baraarujisa waktiga qaalinimadiisa sida loo dareensiiyo cumrigii inuu maxduud yahay si walba cimrigaagu u dheer yahayba inuu yahay wax xadidan waa wax tirsan wey macnaha saas wey macnaha ka ugu cimri dheer maalintuu boqol sano u dhammaatay ama boqol iyo soddon sano ay u dhammaatay waxaad mooddaa weligiiba inuusan nolol soo marin maanta inay adduunyadu kow tahay baad mooddaa saas daraaddeed alla subxaana wa tacala wuxuu yidhi wa yowma taquumu asaacatu yuqsimu almujrimuuna maa labisuu hayra saaca maalinta qiyaamadu markay timaado dadkii mujrimiinta ah waxay ku dhaaranayaan maalin wax ka badan inaysan soo joogin adduunyada maxaan ilaa saaca waktiyaa gaaban oo aad u yar unbaan adduunyada soo joognay baa odhanaya yacni cimrigii dheeraa iyo muddadii dheerayd iyo wax dhan waa dhammaadeen sidaas daraaddeed waktigaaga ka faa'iidayso ayuu islaamku ruuxa muslimka ah ee iimaan kale uu ku boorinaya waktigu aad buu qaali u yahay waana jaalis aan soo noqonaynin waana kooban yahay oo wax dheer ma aha sidaas daraaddeed muddada iyada yayna si fudud kugu dhaafi saasaa ruuxa la dareensiinaya walaalayaal dayasho wanaagsan baa inoogu sugan salafkeennii ridwaanullahi calayh yacni culimmadii salafku waxay ahaayeen dad waktigoodu wax walba kala qaalisan yahay alimaamu adahabi baa wuxuu u tarjamay nin ka mid a culimmada waaweyn oo la odhan jiray xaafid almashriq waxaa weeyaan alkhatiibu albaqdaadi wuxuu yidhi kaana alkhatiibu yamshi wa fii yadihi juz'un yusaalicuhu khatiibu lbaqdaadi wuxuu ahaa markuu jidka socdo wuxuu gacanta ku wadan jiray gabal waraaqa oo wax ku qoran yihiin kitaab ama yuu daalacanaya jidku hayaa gurigiisii ma joogo meella ma fadhiyo jidkuu socdaa waktigaa uu jidka socduu doonayaa inuu ka faa'iidaysto oo uusan dayacmin markaasuu intaa uu socduu wax akrinaya kitaabkiibuu haystaa waa akrinaya jidkuna waa haya yacni waa masal iyo tusaale cajiib ah oo mudan inaynu ku dayanno waktigeenna bilaashka ku baxayana in aan uga faa'iidaysanno wax ina anfaca waxaa ka cajib badan alimaam ibnu jawsi calayhi raxmat ullah yaa wuxuu aada uga cabanayaa dadka baddaaliinta ee waktigooda aada u lumiya booqashay ugu imaan jireen wuxuu yidhi markay booqasho igu imaanayaan laba xaraj laba cidhiidhi baan geli jiray buuri mid waxa weeyaan haddii aan yacni waktigan ay luminayaan kala hadlo anigana ay iga luminayaan waa dad isoo booqdayo waxaan ka cabsanayaa inay macnaha xoogaa qalbigooda dhaawacmo oo yacni ay isxumeeyaan haddii aan yacni iskala fadhiyo oon sheekada la sii watana waktigiibaa dilmaya oo waktigiibaa iga dilayaan waa laba dhibaato marka labadaa dhibaato a isku kay qabsanaysu leeya labadii dhibaato si aan marka uga badbaado wuxuun uga fududeeyaa waxaan samayn buu leeyahay fasirtu udaaficu liqaa'a juhdii markaasaa waxaan isku dayayaa buu idhi inta ii suurtagal ah la kulankooda inaan macnaha waxa weeyaan aan yacni aan gaabiyo inaan macnaha ka hor tago oo marka horeba siyaarada iyo imaanshaha ii imaanayaan inaan macnaha marka horeba baajiyo waan isku taxallujinayaa buu haddii layga tambato oy noqoto in gurigii la iigu yimaado waxaan isku dayayaa inaan hadalka gaabiyo inaan hadalka gaabiyo si ay iga tagaan oo hawlahaygii macnaha aan u qabsado oon macnaha qiraa'adii iyo wixii aan watay aan ugu degdego markaasaan haddana weliba markaa sheekada ay ii hayaan baa waxaan diyaarsanayaa buuhi acmaal aan qabsado muddadaa iyada ah oo aan u baahnayn maskaxda inaad ka shaqaysiso adoo la sheekaynayo sheekadii la wada haddana aad wadan karto macnaha masalan wuxuu samaynayaa yacni waraaqihii buu jarjaranaya waktiga ay sheekada iigu imaanaya waxaan u diyaarsan buu idhi waraaqihii baa u baahan inuu googooyo kitaabka uu ku qori lahaa markaasaan muddadaa hadalka ay ii wadaan baan ka shaqaynaya waraaqada googoyntoodii ama qalinkii baan fiiqanaya qalinkii baan muddadaa fiiqanaya shaqaan qabsanaya muddada sheekadooda ay wadaan sheekadooda ma rabo oo dhib bay ku tahay oo culays bay ku haysaa oo wakti bay ka dilaysaa inuu macnaha qalbigooda dhaawacana ma rabo haddana wuxuu doonayaa inuu shaqo qabsado oo muddadaasi ayna shaqo la-aan dhaafin macnaha yani marka hawshaasaan qabsan buu leeyahy yani intaana waxaa culays ku ah waktigaa ay ka dilayaan baa culays ku ah ruuxa muslimka marka inuu waktigiisu saa qaali ula noqdaa la doonaya waktigaadu inuu saa qaali kuula noqdo aad kuula muhiimsanaado baa la doonaya macnaha daqaatu qalbi lmar'i qaa'ilatun lahu ina alxayaata daqaa'iqun wa hawaani farfac linafsika bacda mawtika dikraha fadikru lilinsani cumrun haani axmed shawki wuxuu yidhi binu aadamka qalbigiisa garaaca uu samaynayo waxay ku leedahay qalbigaagaa wuxuu ku leeyahay noloshu waa daqiiqado iyo sakano wey noloshu waa daqiiqado iyo sakano ee naftaada waxaad u samaysaa wax magac u noqda maxaa yeelay ibni aadamka magaca ka hadhaay cimri labaad wey haddii magaca wanaagsan ilaahay adduunka kuu reebo waa cimri labaad buu ka dhigan yahay sidaas daraaddeed inta aad yacni daqiiqadahaaga iyo saacadahaada iyo sakanada aad ku marayahay ka faa'iidayso oo wax magac kuu noqdo aakhira iyo adduunba kaa hadha uga faa'iidayso leey ficlan sidaas walaalayaal waxaan ogaanaynaa oo laga maarmaanaya inaan ogaano cimrigeennu mulki inooma ah waxay ku kala gedisan yihiin diinta islaamka iyo aragtideeda iyo dhaqamada bulshooyinka kaliya aragtida ay wakhtiga ka qabaan waxay ku kala gedisan yihiin diinta islaamku waxay qabtaa cimrigu adigu malhid waa mulki ilaahay subxaana watacaala ilahay baa iskale adigana waa lagu dhiibtay meel ilaahay raalli ka yahay baa la doonayaa inaad ku bixiso meel uusan raalli ka ahaynna inaad ka ilaaliso dabdi wuxuu la mid yahay xoolahao kale xoolaha asal ahaan adiga mulki u malhid ilahay baa iskale subxana watacala xoolaha xoolaha ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala meel uu ilaahay lahaa raalli ka yahay mooy meel kalaa ku bixinay cimrigaaga iyo noloshaada iyo wakhtigaagana ilaahay baa milkigiisa iska leh isagaa kuu dhiibtay meeshuu raalli ka yahay ku bixi kuyihi un ku bixi meel kaleetana ha ku bixin saas way macnaha waxaa la mid a naftaada waxaa la mid a caqligaaga saa doonta kama yeeli karti yacni laanna waa nicmo ilahay ku siiye subxana wa tacaala ha ku siiyee mulki madax bannaan uma lihido saa doonta kama yeeli karti sida aadan naftaada u dili karin caqligaaga wax u yeeli karin xoolahaaga meeshaa doonta aadan ugu bixin karin baadan cimrigaaga iyo waktigaadnana saa doonta aadan uga yeeli karinoo ilaahay baa maamulaya maxaa yeeley isagaa iskale alla subxana watacala isagaa sharci u dejiyey isagaa nidaam ugu talagalay adiga dan kuu ah meeshii alla ugu talagalay subxana wa tacala marka cimriga in lagu bixiyo waktiga ayaa la doonaya wa ilaa waxa weeyaan ruuxu yacni nicmo ilaahay subxaana wa tacaala wey wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax kastoo nicmood haysataan ilahay baa bixiyey subxana watacala waktiguna waa nicmo ilahay nicmooyinkiisa ka mid mar hadday nicmo ilahay taha waa in lagaga shukriyo washkuruu nicmat allahi in kuntum iyahu tacbuduun nicmada ilahay subxana watacala inaad uga shukridaan oo waktiga ilahay ku siiya subxana watacala shukrigeeduna waxa weeyaan in ilaahay aad ku raalligeliso meel xalaal ah mubaax ah oo kuu bannaan iyo meel aakhiradaado ilahay aad ku raaligelinayso waktigaaga u qayb laakiin meel maa la yacniya maya min xusni islaami lmar'i tarkuhu maa laa yacnihi buu nabigu sal ly slam ruuxa islaamnimo wanaagiisa waxaa ka mid a wax maa laa yacni on faa'iida ugu jirin uu iskaga tago waxaan manfaco iyo dani ugu jirin uu ka tago wixii aan faa'iida kaa soo gelaynin mid adduunya mid aakhira soona ka tag meeshan waxaad waktigaaga ugu bixinaysaa waa qayb noloshaadii ka mid oo qaali ahe waxaad ugu bixinaysaa faa'iide adduunyo oo xalaalaha kaa soo gelaya ama ma ahe beer aakharaha ku jirto faa'iide akhriya santuuq aakhiraad wax gashanaysa waa un labadaa macna laakiin wax ka dhexeeya maya saas way macna ayib insaanku marka waktigiisao dhan inuu ilaahay cibaadadiisa ku bixiyaa la doonaya inuu ilahay cibaadadiisa ku bixiyo subxana watacala baa la doonaya iyo daacadiisa maxaa yeelay ujeeddada loo abuuray iyo gaayada loo abuuray ee loogu talagalay abuurkiisa ka dambaysayba waxay tahay inuu ilaahay caabudo subxana watacala waktigaagan inaad ku bixiso rabbi subxana watacala daacadiisa cidnana aadan la wadaajinin qul in wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalardi xaniifan wamaa ana min almushrikiin yani waa kii ahaa qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin waxaa tidhahdaa bala nebigu sal alay wasalam yacni salaadayda iyo gawracayga iyo noloshayda iyo geeridayda kulliiba ilahay baa iskale subxana watacala lalama wadaago noloshayda ilahay baa iskale maxaad ka wadaa noloshayda ilahay baa iskale macnaha waxa weye qaabkaan u noolaanayo waktigayga kulli ilahay baa iskale cidina lama wadaago shaydaan lama wadaago nidaam kale lama wadaago cid kaleeta lama wadaagto ilaahay baa gooni uu yahay subxana watacala ilahay baan ku raaligelinaya saas wey macnaha ilaahay baad ku raaligelinaysa marka haayadii iyo ujeeddadii ka dambaysay abuuristaada iyo dantii lagaa lahaa baa la doonayaa waktigaa inaad ku bixiso oo maxay ahayd dantii lagaa lahaa dantii lagaa lahaa ee lagu abuuray waxa way inaad ilahay caabuday subxana watacala wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun insiga iyo jinniga umaanan abuurin ilaa inay caabudaan mooyaane xataa risqiga ilaahay baa kafaalo qaaday subxana watacala maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yutcimuun inay i risqi isiiyaan iyo inay iquudiyaan midna kama doonayo maxaa yeelay ina allah huwa arazaaqu bilquwati almatiin uma abuuranin inay wax itaraan uma abuuranin inay wax igu biiriyaan maxaa yeele ilahay addoomadiisa waa ka maarmaan laakiin waxaa lagu abuuroo lagugu talagalay inaad rabbigaa caabuddo waktigaaga ilaahay ku raaligeliso noloshaada ilaahay ku raaligeliso xoolahaaga ilaahay ku raaligeliso cimrigaaga rabbi ku raaligeliso noloshaada oo dhan inay mid ilaahay subxana watacala u hoggaansan noqoto taasaa lagugu talagalay hadafkaasaa la doonaya marka inuu u adeego cimrigaaga iyo waktigaagu inuu u adeegaa la doonaya uusan dhinacna ka marin macna saas weyaan mushkilo weyn wey walaalayaal adduunka maanta mashaakiisha ugu badanee taagan waxaa ka mid ah mushkiladeeda mushkilat alfaraaq ama albataala shaqa la-aanta ama firaaqadu mashaakisha adduunku hadda aada uga cabaadaya ka mid maxaa yeelay ruuxu markuu firaa firaaqa noqdo ama shaqa la-aan ay ku dhacdo ama yacni waxa weeyaan wax uu ku hawlo uu waayo waxay noqonaysaa inuu noqdo caamil hadmin yacni caamil wax duniya saas wax burburiyuu noqonaya isagii baa isburburinaya noloshiisii wuxuu ku soofayaa inuu waktigiisii xumaan ku dilo saas way macanaha xumaan inuu ku dilo oo is yidhaahdo waktigan isdhaaf masalan yacni raagiskuu dilaya waxyaalaha maandooriyaha mukhadiraadku ku dilaya afaranta qaad buu dul fadhiyaa sigaar buu cabbayaa yacni waxa weye xashiishadiiu ku mashquulsan yahay daroogadaasuu dhex boodaya sababka daroogada u geliya waxa weeya wax kale ma aha waktigiisiibaa wuxuu ku noqday tiqal culays buu ku noqday culayskan marka waa inuu isdhaafiyo isagiibaa marka faraaqadiibaa waxay gaadhsiisay inuu isagii isgubo inuu isagii isbaabi'iyo adduunkiisiina baabi'iyo aakhiradiisiina baabi'iyo ama meehe waa ka gudbaayo wuxuu gaadhayaa heer wuxuu gaadhayaa marka dambe xataa nidaamka jira iyo dawladda jirta iyo nabadgelyada jirta iyo kulli uu khatar geliyo sababku maxaa yeelay yacni ruuxu bini aadamku sidiisaba faraaqo iyo bataalo iyo shaqa la-aan hadduu noqdo wuxuu uun isu rogayaa saas wax burburiya saas way maanaa saas wax burburiyu noqonaya faraaqu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu badan marka adduunku maanta ka cabaadayo laakiin miisaanka shareecada islaamka iyo ruuxa muslimka ah waktigiisu male wax faraaqa la yidhaha faraaqa male gaalo iyo dad aan ilaahay rumaysanen baa waktigooda faraaqa la yidhaha laakiin ruuxa muslimkii wakti uu dilo oo culays ku ah oo ama xaaraam uu ku bixiyo ama uu yani maandooriyo iyo macnaha waxa weeyaan uu uu ku baabi'iyo mala limaada lianna yani ruuxa muslimka ah waktigiisu saan sheegnayba waa saddex saddex qaybood wey qayb waa qayb uu ilaahay caabudaya subxaana wa tacaala hawl muhimuu ku jiraayoo aakharuu wax tabcanaya qaybna waa qaybta labaad oo adduunyadiisuu tabcanaya adduunyadiisuu ka shaqaysanayaayo tabac adduunyuu ku jiraa waa labadaa qaybood qaybta saddexaad waa qaybta nasiinada ah oo iyada lafteedu noqon karta cibaado noqon karta aakhare u khidmayn karta shirkii hawl dheer markuu qabto wuxuu u baya xoogaa nasiinaa inuu qaato nasiinadaasina waa qaybta saddexaad wey saddexdaas qaybood baa ruuxa muslimkaa cimrigiisa iyo waktigiisa u qaybsama saddexdaa qaybood buu u qaybsama saas daraaddeed baa rasuulku sal alay wasalam xadiiskii imaam muslimuu soo saaray min xadiidi xandalat alasadi ninkaas saxaabiga ah baa waxaa ku dhacday abubakr sidiiq buu yidhi markaasu wuxuu yidhi abubakarow naafaqa xandala ninkii xandalo la odhan jiray waa munaafaqoobay isagaas ku wada munaafaq baa noqday bu markaasuu wuxuu yidhi war cajiib wey subxaana allah maa taquul war waa maxay waxaad sheegaysa maxaad leeda wuxuu yidhi niyow waxaan munaafiq u noqdaan kuu sheega iga dhegeyso markaa nebiga la joogna bu uhi sal alay wasalam oo uu naar iyo janno nagu waaninayo oo uu aakharo uu nagala hadlayo dareenka naga iyo isbeddelka nagu dhacayo waxaad moodaa buu yidhi inay jannadii iyo naartii noo muuqdaan qalbiganaga khushuucda isbedelka waxaa ka muuqda markaan ka tagno oon haweenkii iyo carruurtii iyo xoolihii dhex galno oonu ciyaar galno riwaayada kale say leedahay ciyaar galno iyo adduunyadii markaan dhex galno qalbiganagii baa isbedelaya khushuucdii nagu jirtay cabsidii nagu jirtay iyo iimaankii xoogga badnaa wax badan baa isbedelaya saas daraaddeed munaafiq inaana baan isu malaynba abubakr sidiiq radi allahu canhu wuxuu yidhi aniga laftaydu dhibkaasi waa ay haystaaye balina keen buud rasuulkaa loo wada tegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh arrinkii baa nabiga loo sheegay sal alay wasalam waxaa li nabi allow taanaadna haysato markaan kula joognood nawaaninaysana xaalkanagu waa sidan markaanu kaa tagno adduunyadii arrimaheedii dhex galnana xaalkanagu sidanu noqon munaafiqiinina anaan isu malaynaynaa rasuulku wuxu uhi sal alay wasalam huwa aladii nafsii biyadihi an low taduumuuna kama takuunuuna cindii لصافحتكم الملائكة في الطرق وفي فرشكم ولكن ساعة وساعة أبو النبي صلى الله عليه وسلم إلهي بان كل أرسيه مركز إليك شوفتان سيدة آتهين حداد وليين دائم لهيدين وأيضا اسكبت دشين ملائكة إذن كل سلام لهي شدتك هي قوش الدوش هذا أبو النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أولي كرتانه ساعة هي ساعة أبو النبي صلى الله عليه وسلم ساعة آخرة دينا هي ساعة الدنيا دينا ساعة نصينه هي الدنيا saacadda labaadna aakhiradiinna iyo camal wanaagsan oo ilahay idiin dhaweeye subxaana watacaala saasuu nabigu ku teliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka ruuxa muslimkaa waktigiisa waa un labadaa saaca wa saaca wey saacad laakiin udhaxaysa ma jirto saacad u dhaxayso oo lahwi iyo laqwi iyo macno darro iyo xaaraam iyo waxaan diinta ogolayn iyo uu ku bixiyo ama saacad culays ku ah oo inuu isdhaafiyo uu u baahan yahay ma jirto waktigiisu aad buu cidhiidhi ugu yahay mas-uuliyaadkii xilka saaran marka la fiiriyo waktigu uma badeeqaba wuxuu jeclaan lahaa ruuxa muslimkaa inuu noqdo boqol nafood oo boqol hawlood kala qabato wada muhim ah maxaa yeele hawlo badan baa u yaala maadaama uu muslim yahay mas-uuliyaad fara badan baa u yaala mar hadduu ruuxu marka waktigiisii culays ku noqdo waxaad garanaysaa marka inuu yahay ruux leexday oo runtii waxa weeye jidkii ka leexday maanaa oo yacni khaldamay inuu yahay macna sidaas daraaddeed baa waxaa la dhihi karaa ruuxa muslimka ah yani lagama helo yani cimrigiisa ama yani waktigiisa kuma jiro waktiga ka dhawaa wakti firaaqo uu macnaha waxa weeye siqal iyo culays intuu ku hayo meel xun iyo xaaraam uu ku bixiyo macnaha xataa shareecadu heerkii gaadhsiisay waxyaalaha mubaaxaadka iska bannaan markuu ruuxu samaynayo cuntada markaad cunayso cabitaanka markaad samaynayso reerkaaga markaad u galmoonayso yacni waxa weeye markaad adduunka ka shaqaysanayso ad xamaalanayso haddaad caqligeedii iyo cilmigeedii leedahay iyadaa lafteedaa waxaad ka dhigi kartaa inay miisaanka aakhara gasho adduunyadaadoo dhan baad miisaanka aakhara gelin kartaa laakiin waa haddii ilaahayna ku waafajiyo cilmigeeda iyo aqoonteedana aada leedahay waxaa arrinkaa markhaati u ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi wa fii budci axadikum sadaqa midkiin farjigiisa sadaquu ka heli bu nebi sal alay slam yacni galmada uu reerkiisa u galmoonayo sadaquu ka helayaayo aakharaa loo qorayaayo camal aakhara wey markaasaa waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah ayaati axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajrun ma intaanu shahwadannadii ku gudanno oo dhibaatadii la haysay aan meesha iskaga reebno ayaa weliba haddana ajir ka helaynaa say ku dhici kartaa wey macanaa laanna waxa weeyaan baahina haysay baanu meesha ku gudannay haddana ajir miyaana loogu darayaa markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alay wasalam ara'aytum low wadacaha fii xaraam akaana calayhi wisrun bal ka warrama hadduu xaaraam ku gudan lahaa dembi intoo laga soo dembi looma qorin hadduu yacni shahwadiisan meel xaaraama ku gudan lahaa soo dembi looma qoreen haabay dheheen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam fakadalika idaa wadacaha fi lxalaal kaana lahu ajrun sidoo kale hadduu meel xalaala ku guto xaaskiisii ku guto addoontiisa ku guto sidaasoo kaleetaa ajir looga qorayaa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin waa goorma waa marka aada niyad ula timaado qasadka aada reerkaaga u arkayseed isugu yacni waxa weeyaan aada u kulmaysaani u yahay xaaraamta kaga dhowrso awlaadu saalix oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u nusrayso adigana ku anfacdo ku dhowr yacni ka raadso yani waxa weeyaan markaad niye iyo qasad iyo ilaahay subxaana watacaala xusuustiisa iyo aad niyada niyadeeda ula timaado markaasaad ajir ka helaysa haddii laakiin ay dabiiciyan iska tahay uun shahwada iska gudo dhibka ku hayo un iskaga reeb hadday tahay waxaad ka helaysa ma jirto cuntadii baa la mida caabitaankii baa la mida shaqadii aa haysay baa la mida shaqadaad haysa hadday niyadaadu tahay war dadka baryadiisana kaga maaran waa xalaal ilaahay kuu xalaaliya xalaalna ku raaso waxna ka sadaqayso mas-uuliyaadkii xilka ku saaran ee reerkaadii iyo carruurtaadii iyo qaraabada kaa saaranna ku gudo niyad noocaas oo kalea haddaad u samaynayso ajir baa keena shaqada adduunyadaad ka shaqaysanaysa laakiin haddii waa la shaqaysa ay shaqaysa ay tahay waa la xoogsaday ay xoogso un hadday kaa tahay waxaad keenaysa ma jirto xataa wax kale iska dhaaf ciyaarta reerkaaga aada la ciyaarayso baad ajir keenaysa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka sacd ibn abi waqaas ayaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam wainaka mahma anfaqta min nafaqatin fainaha sadaqatun xata alluqma alatii tarfacuha ila fayi imraat ila fi imra'atika buu nebigu sal alay wasalam macnaa waxa weeyaan wax kasta ood bixiso oo nafaqa ah wax kasta oo nafaqo ood bixiso buu nebigu sal alay wasalam sadaqay kuu tahay buu nebigu sal alay wasalam xataa luqmadda xataa luqmadda aada reerkaaga afkiisa u koryeelayso xaaskaaga waxay culimmadu leeyihiin ninka iyo xaaskiisu markay ciyaarayaan oo ay fara ka ciyaarayaan luqmadda cuntada intuu qaado uu afka u geliyo baa laga wadaa ajir baad keenaysa ma aha inaad cunto siiso ma aha inay gaajaysan tahay oo aad doonaysa inaad gaajada ka saarto laakiin waa fara ciyaaraysaan cuntadii baad malqacadda ku qaaday ama gacantaada ku qaaday markaasa afka u gelisay ama ayadaa afka kuu gelisay ajir baad ka helaysaa buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh ufir xataa ciyaartii wey xataa ciyaartii baa laga dhigay in ajir laga helayo waa goorma waa ruuxa muslimkaa markuu yani uu yani fahmo ama uu garto qaabka wanaagsan ee uu u maamuli karo waktigiisa u maamuli karo iyo niyadda iyo qasadka wanaagsan ee uu ku maamuli karo waktigiisa ku maamuli karo iyo siyaasadda wanaagsan ee waktigiisa uu samayn karo markuu helo oo farsamadeeda iyo cilmigeeda uu helo shaki wuxuusan ku jirin waxyaala fara faa'iidooyin far waktigiisu yani ya imaa inuu faa'iide aakharo wa ya imaa inuu faa'iide adduunyo labadaa midin wey maana saas weya ayib saas daraaddeed baa walaalayaal waxaan dhihi karnaa mushkilo la yidhaahdo mushkilatu lfaraaq mushkilatu lfaraaq ma jirto ruuxa muslimka ah ama waajibaad buu gudanaya ama waxyaalo mustaxabaad ah oo shareecadu jeceshahay buu samaynaya ama ma ahe waxyaalo mubaaxaad ah oo diintu u ogoshahay oo hadduu niyad la yimaado ajiruu ka helayo ayuu samaynaya intaa mid ka mida wey maanaha xaaraamna majaalaadka ruuxa muslimkii uu ka hawlgeli kara maba ahaba uu waktigiisa ku bixin kara maba ahaba koobi jirto macnaha sidaas weyaan intaa markaan ka nimaadno aan u nimaadno marka islaamku muxuu ka qabaa waxa la yidhaahdo madadaalada waxaan soo sheegnay waktigu inuu qaali yahay taa macnaheedu ma aha in uu mar walba ruuxu waktigiisoo dhan uu noqdo mid xidhxidhan uu noqdo mid giigsan uu noqdo mid uun wax dhab a mooyaane wax madadaalaah oo nafta u raaxeeya oo nasiya inuusan gelaynin ma aha islaamku waa diin samaawi oo xagga ilahay ka soo degtay subxana wa tacala waana diin waaqiciyahoo bini aadamku yay la tacaamushaa waxay la dhaqmaysa wax u dejinayso waa ibni aadam waa insaan insaanku wuxuu ka kooban yaha laba qaybood sida la ogsoon yahayba qayb waa jirkiisa oo dhulka laga abuuray qaybna waa ruuxdiisa oo samada ka timid ruuxdu waxay ku nooshahay waa macaanida xagga samada ka yimid oo waxyiga ah jirkuna wuxuu ku nool yahay maadaama dhulka laga abuuray waxyaalaha dhulka ka soo baxa labadaas qaybood buu bini aadamku ka kooban yahay shareecadu marka labadii qaybood ee ay bini aadamku ka koobnaabay labadiiba doonaysaa inay daboosho baahideeda inay baahideeda daboosho masalan jirkii baahidiisii baa la daboolayaayoo shahwadiisii baa la daboolayaa cuntadii baa la siinayaa cabitaankii baa la siinayaa hoygii baa la siinayaa yacni xaaskii mee shahwada ku gudan lahaa baa la siinayaa waa baahidii jirka wey naftiina iyadana sidoo kale iyo ruuxdii waa in iyadana baahideedii la daboolo maxaa baahideeda dabooli kara waxaa baahideeda dabooli kara dikriga ilaahi subxaana wa tacaala daacada ilaahay in la nasiyo marmarka qaarkood in waxoogaa maaweelo ah maaweelo iyo macnaha waxyaalaha yacni ciyaar ah oy ku nasato marmarka qaarkood in la geliyo leanna nafta bini aadamku mar walba jiddiye iyo yacni dhab uun ma daba taagnaan karto way daani haddii uun mar walba dhabta lagu wado un يعني way daashaa marmar marka waxay u baahan tahay inta khadka laga yara saara in la yara nasiiyo nasiina inay hesho shumuuliyada diinta islaamka marka ka mid tahay inay wax walba qaab walba si walba inay wax u daaweysay waxay ka mid tahay khusuusiyaadka shareecada islaamku ay leedahay bay ka mid tahay oon lala wadaagin macnaha rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka ummadiisu u jideeyey marar badan baa wuxuu tusay in ay madadaalo iyo maaweelo iyo ciyaar uu marar badan ruuxu samayn karo inuu samayn karayo laakiin weli waxaa qalbigeenna waa inay ku jirto markuu xataa ciyaarta samaynayo maaweelada markuu samaynayo madadaalada markuu samaynayo islamarkaa haddana weli wuxuu ku jiraa khadkii ahaa in uu ilaahay subxaana watacaala raalligeliyo waajibaadkiibu waxoogaa ka yara caajisay nasiiruu u baahan yahay waxoogaa yar buu jidhkiisa dhisayaa ruuxdiisuu yara nasinayaa yacni waxa weeye si uu mar labaad ugu soo rogaaro celiyo waajibaadkii gudashadoodii waxyaalihii mustaxabaadkaa gudashadoodii naftiibaa maaweeladaa u baahan naftiibaa macnaha waxa weeyaan koolkoolintaa u baahan nafti baan mar walba hal jid kugu socon karayn yacni haddaad hal jidun ku wado waa kaa soo daalaysaa waa ka daalaysaa marka waxay u baahan tahay in mar badan la sasabo mar badan in la koolkooliyo mar badan in macnaha waxa weye khadka yay u baahan tahay nafta bini aadamku macnaha insaafka marka loola dhaqmay u baahan tahay rasuulku sal alay wasalam marar badan buu marka saxaabada ridwaanullahi calayhim yuu la sameeyey noocyo ka mid a yacni madadaalada ka mid a ciyaarta ka mid a waxaa ka mid a rasuulku sal alay wasalam wuxuu la legatamay ninka la yidhaahdo rukaanata bnu yaziid nin aada iyo aad wuxuu ahaa u xoog badan oo tabta lagatintana aada u yaqaana nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh buu ka codsaday inuu la legatamo may la legatamaysaa buu ku yidhi haabuy waa la legatamay nebigu sal alay wasalam markaasuu weliba legday wuxuu yidhi ku laabo waa garowsan laaya ilaahay hadda maxaa yeele ninka carab ugu xoog badan baha oo ugu tab badan markaasuu yidhi ku noqo waa ku noqday markii labaad baa haddana la lalegtay kulaa buu yidhi mar saddexaad waa ku laabtay markii saddexaadna waa la legtay markaasuu yidhi waxa ilegdahay adiga mehe awood kalaa ku wadatee oo meesha macnaha ilegdayse ilaahay iyo rasuulkiisaan rumeeyey bu ninkaasi legdin buu ku hanuunay oo ilaahay subxana wa tacala sab uga dhigay iimaankiisa xadiiskaas waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi baa soo saaray albaanina wuu taxsiiniyey marka rasuulku sal alay wasalam markuu samaynayo legatinta samaynayo oo ninkaa rukaanada weliba nin gaala la samaynayo nebigu sal alay wasalam waxay yacni astaan u tahay inay u baahan tahay nafta bini aadamku marmarka qaarkood in la geliyo yacni wax aan jiddi ahayn in macnaha waxa weeye ciyaartiis iyo maaweele iyo marmarka qaarkood inay u baahan tahay ayaa laga qaadanaya macnaha waxaa ka mid a nebigu sal alay wasalam wuu orotamay tartan orotan buu nebigu galay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu la galay caaisha radi allahu canha xaaskiis xadiidkii abu daawuud iyo axmed ay soo saareen sanad saxiixa ku yimid yani nebiga ayay caaisha la socotay socotay ahaayeen safar bay ku jireen isagii xaaskiisa wada socday markaasay orotameen caaisha waxay leedahay waan ka orod badiyey nebiga sal alay slam waan orodsanay markaasaan ka badiyey waan reebay muddaa ka soo wareegtay caaisha marka gabarh yar bay ahayd waan hilibaysto waan duqo yani waxa way hilib baa ifuulay markaasaan haddana mar labaad orotanay bay tiri ani nebiga sal alay wasalam markaasuu iga badiyey markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi nebigu sal alay wasalam haadihi bitilka buu ku yidhi tani waxay u dhigantaa si aad waagii iga badisay buu nebigu ku yidhi sal alay wasalam ha isu tuur waay aduuna mar baad iga badisay adna mar baan kaa badiyey waa xaaskiisii buu nebigu saa ku leyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas bay macana marka waxay yani waa waxay muujinaysaa rasuulka sal alay wasalam dabeecad wanaagiisii iyo nafta bini aadamku saysan uga maarmin marar fara badan in la geliyo yani waxa waxyaala maaweela waxyaala madadaala in la geliyo ciyaartiis inay u baahan tahay saas way macana taasay tusaalaynaysaa wa ilaa rasuulku sal alay wasalam baahi muusan u qabeen inuu orotan sameeyo saas way macana waxaa ka mid a rasuulku sal alay wasalam wuxuu orotansiiyey ama tartan geliyey fardaha farduhu nabigu tartansiin jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku soo aroortay saxiix bukhaariga iyo muslimka min xadiisi cabdillahi bni cumar waxaa kaloo nebigu uu tartansiiyey geela maalin maalmaha ka mid a iyagoo socota ah baa nebiga sal alay wasalam hal hal wuxuu lahaan jiray lo odhan jiray alcabdaa oo hal ka dheeraysa aysan jirin maalintii dambaa nin reebaadiyo oo hal wata baa la tartamay hashii nebiga sal alay wasalam markaasuu hashii nebiga laga dheereeyey saxaabadii aad bay uga xumaadeen aad bay uga xumaadeen nebigu wuxuu yihi sal lla lay waslam daaya ma jira buu nebigu yuri sal lla lay wasalam shay kor noqda adduunyada ilaa ilaahay waa dejiyaa buu nebigu yuri sal lla lay wasalam saas way macana yacni hashani hadday muddo ugu sidatay geela ugu dheeraynaysay mid ka dheeraysaa yaa timid way macna yani yani nin iswaalaba waa adiyaa helo wey wax kasta oo kor gaadhaba marbuu hoos usoo dhacaa taasi marka waxay muujinaysaa nebigu sal lla lay waslam geelana waa tartansiiyey fardahana waa tartansiiyey nebigu sal lla lay wasalam waxaa kaloo iyadana kutusaya arrinkaa isaga ah nebigu sal lla lay wasalam marar fara badan buu saxaabadiisa la kaftami jiray oo afka kala ciyaari jiray nebigu sal lla lay wasalam oo yani maaweelo afka ah saxaabadiisa la samayn jiray nebigu sal lla lay wasalam waxaa ka mid a masalan xadiidka way soo saareen tirmidi iyo bayhaqi albaanina uu taxsiiniyey rasuulka sal lla lay wasalam islaam duqaa u timid islaam duqa baa u timid nebiga sal lla lay slam markaasna waxay ku tidhi udcu allaha lii an yudkhilani aljanna nebigow ilaahay waxaad ii weydiisaa inuu jannada igeliyo markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay slam yaa umma fulana ina aljannata laa tadkhulaha laa yadkhuluhaa cajuus heblaay jannada ilaahay habar ma gasho buu ku yidhi habari jannada ilaahay geli mayso islaantii waa xumaatay waa murugtay waa oyday waa dhaqaaqay nebigu waa u yeedhay sal lla alay wasalam wuxuu ku yidhi runtay weeyaane cajuus habar islaam duqii janno geli mayseen dhalinyaraa lagaa dhigi buu nebigu ku yidhi sal lla alay slam iyadu maxay u qaadatay waxay u qaadatay marba haddaad adduunka ku habrawday janna waa kaaga dhammaatay nebiguna wuxuu ku wadaa duqnimadaa saa aad duqa u tahay ku geli mayside laakiin waa lagu bedeli oo gabadh yar baa lagaa dhigi innaa ansha'naahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran curuban asraaba ilahay subxana wa tacala abuur labaad buu ku samayn doonaa marka waa kaftan nebigu uula kaftamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha waxaa ka mid a kaftankii nebiga sal alay wasalam xadiidka uu soo saaray alimaamu albukhaari fi ladab almufrad albaanina uu saxiix yeelay min xadiidi anas nin baa nebiga u yimi sal alay wasalam markaasuu wuxuu weydiistay gaadiid nebiga waxaan kaa codsanayaa inaad siiso gaadiid aan yani fuulo markaasaa nebiga wuxuu ku yidhi sal alay wasalam ana xaamiluka calaa waladi naaqa waxaan kugu xambaarayaa hal ilmaheed hal ilmaheed baan kugu xambaaraya yacni hal ilmaheed baan ku siinayaa gaadiid ka dhiganaysa markaasaa wuxuu yihi maa asnacu biwaladi naaqa yaa rasuula allah yani hal ilmaheed maxaan ku samayn buu hal ilmaheed maba qaadi karaba markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam wahal talidu libila ila nuuq oo geela sidiisaba hala un baa dhale geela soo hala un ma dhalaan yacni ilmo ay hali dhashay baan gaadiid kaaga dhigayaa markuu yidhi ninkani wuxuu u qaatay ilmaha neef yar oo ama nirig ama qurbaca rasuulkuna wuxuu ka waday sal lla alay wasalam ilmo ay hali dhashay geel oo dhan hal baa dhashay soo ma marka neef geelan kusiin buu nebigu ka waday sal lla alay slam isaguna si kale u fahmay marka rasuulku sal lla alay wasalam waa kaftan ula kaftamay ninkaa isaga kaftan ula kaftamay waxaa ka xeel dheer xadiidka anas uu wariyey isaguna waa xadiid bakawi iyo axmed baa soo saaray ibnu xajarna isaabada ayuu ku tasiixiyey rasuulku sal lla alay wasalam nin reebaadiye ah oo magaciisa la odhan jiray zahir ibnu xaraam ayaa nebiga sal lla alay wasalam ayaa jiray nebiguna waa jeclaa ninkaa nin uu jecel yahay buu ahaa laakiin wuxuu ahaa nin laga quruxsan yahay nin laga qurux badan yahay buu ahaa ninkii isaga ahaabaa nebigu sal lla alay wasalam maalin maalmaha ka mida isagoo alaab iibsanayoo sii jeeda buu gadaal kaga yimid markaasuu intuu gardaduug u qabtay buu indhaha qabtay yacni sida masalan ruux markaad gadaal gadaal kaga timaado so intaad qabatay indhaha ma qabatay saasuu kale nebigu ku sameeyey sal lla alay wasalam indhuhu qabtay markaasuu wuxuu yidhi weli sii daa yaa waaya ninkaa haya isagaa odhanaya wuu sii daayey markaasuu wuxuu gartay inuu nebiga yahay sal lla alay wasalam markaasuu gadaal gadaal isugu dhejiyey markuu ogaaday inuu nebiga aha sal lla alay wasalam wuu isku dhejiyey waa barakaysi nebigu barakaysanaya sal lla alay wasalam markaasaa wuxuu ku yidhi nebigu sal lla alay wasalam man yashtarii hada alcabda addoonkan yaa iga gadanaya buu nebigu yuri sal lla lay slam markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah idan wallahi tajidunii kaasidan haddaad i iibgeyso walla inaanan kuu baxayninoo waan kugu baari buui kuuba gadmi maayo buui cidi gadan mayso markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam walaakin cinda allahi lasta bikaasidin laakiin ilaahay agtiisa kuma baaraysid buuri hadday addoommadu ayna ku qaadanayno ku iibsanaynin alla subxaana wa tacaala agtiisa qaali baad ku tahayoo yacni waad ka iibsamaysaa buu nabigu ku yidhi sal lla alay slam maxaa yeele ilaahay foolxumo iyo qurux ma kala yaqaano soo ma ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilahay subxaana wa tacaala suuradiina iyo jidhkiina ma fiiriyo laakiin qalbigiina iyo camalkiisa inuu alla fiiriya subxana wa tacala marka nebigu sal lla lay waslam ninkaa bal fiirisu ula ciyaaray yacni marka koowaad indhuhu qabtay marka labaad haddana nebigu sal lla lay waslam wuxuu ku yihi war addoonkan yaa iga iibsada waa kaftan waxaas o dhan haddana waa u jawaabay ninkii isaguna yani rasuulka sal lla lay waslam waxaad ka garanaysaa dabeecad wanaagiisa ma ahayn nebigu nin xidhxidhan nin dabeecad qalafsanna ma ahayn nin dadka iska weynaysiiyana ma ahayn nebigu sal lla lay waslam laakiin wuxuu ahaa nebigu sal lla lay wasalam nin aad yani aad buu u dabacsanaa aad buu ummaddiisa nebigu sal lla lay wasalam uu ugu ahaa rafiiq ugu ahaa waa u nuglaan jiray nin yani uu nebigu wuxu aha sal lla lay wasalam yani mid garabkiisu dabacsan yahay buu ahaan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh arrimahaas o dhan marka waxay tilmaamayaan runtii yacni in nafta bini aadamku marar fara badan ay u baahan tahay madadaalada rasuulkuna sal lla lay waslam madadaalin jiray ha laakiin rasuulku sal lla lay waslam intaa uu kaftamayoo dhan wax aan run ahayn kuma hadli jirin abu hurayra baa wuxuu yidhi rasuulka waxaan ku idhi innaka tudaacibunaa ya rasuula allah waad nala ciyaartaa markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam innii laa aquulu ilaa xaqan intaa aan idin kaftaminayo waxaan run ahayn kuma hadlaya buu nabigu yidhi sal lla lay wasalam leanna hadduu kaftamayo iyo hadduu dhab u hadlayo toona rasuulku sal lla lay wasalam been muusan ku hadli jirin kumana kaftami jirin nabigu sal lla lay wasalam saas way macanaha ayib waxaa ka mid ah axaadiista cajiibka kutusaya rasuulka sal lla lay wasalam iyo inuu maaweelada marmarka qaarkood isticmaali jiray xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi anas wuxuu yidhi anas ummu sulaym ayaa waxay lahaan jirtay wiil yar oo la yidhaahdo abu cumayr wiilka yarkii rasuulku markuu guriga yimaado wuu la kaftami jiray oo wuu la ciyaari jiray nebigu sal lla lay slam afkuu kala ciyaari jiray waa wiil yar markaasuu maalin soo galay markaasuu nebigu la kaftamay siduu la kaftami jirayba markaasuu arkay wiilkii yaraayo aada u murugsan walbahaarsan sidii hore aan aan furfurnayn markaasaa wuxuu yidhi maa lii araa abaa cumayrin xasiinan maxaa dhacay oo wiilkii yaraayo abuu cumayr ahaa maanta uu la murugsan yahy maxaa walbahaarkani muxuu yahy markaasaa waxa dhi ya rasuula allah maata naqruhu aladii kaana yalcabu bih nebi allow shimbir yaroo uu ku ciyaari jiraa ka dhintay bay dheh wiilka yarkaa shimbir yaroo uu ku ciyaari jiray baa ka dhintay marka shimbirkii buu la walbahaarsan yahy markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam yaa abaa cumayr maa facala nuqayr saasuu nebigu ku celceliy sal lay slam abuu cumayrow shimbirkaagii nuqayr ahaa muxuu sameeyey abuu cumayrow shimbirkii nuqayr ahaa ka waran muxuu sameeyey xagee ku dambeeyey yuu nebigu ku leeyay sal lay slam waa ilmo yar carruurta yarka afka laga ciyaarsiiyo carruurtii yarkayd buu nebigu ciyaarsiinaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka dadkii waaweynaa buu ciyaarsiinaya nebigu sal lay wasalam carruurtii yaraa buu ciyaarsiinaya yani waxa weeye waa yani maaweeladaa iyo madadaaladaa iyo nafta bini aadamkaa u baahan nafta bini aadamkaa marar fara badan u baahan laakiin haddana hadaf iyo ujeedo weyn yay xambaarsan tahay rasuulku sal lla lay slam miduu samaynaya macnaha sidaas weeyaan waxaa ka mid ah yani xadiidka simaak ibnu xarbin wuxuu yidhi waxaan ku yidhi jaabir ibnu samura rasuulka miyaad la fadhiisan jirtay sal lla lay wasalam haabun kaana tawiila samti nabigu sal lay slam aad buu aamus dheeraan jiray aad buu aamusnaayo hadalkiisu ma bannaan jirin wa kaana asxaabuhu yatanaashaduuna ashicra cindahu saxaabadiisuna waxay ahaayeen kuwo agtiisa gabayga ku tiriya nabiga iyagoo la jooga gabayi jiray oo gabayga laisu tuuri jiray oo rasuulku dhegaysan jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh wayadkuruuna ashyaaan min amri aljaahiliya waxay ka sheekaysan jireen intaynan islaamin ka hor waxyaalihii dhacdooyinkay dhici jiray a dagaaladii oo kaleeto dhacdooyinkii muhimka ahaa nebigoo la fadhiyay ku sheekaysan jireen wayabxakuuna fayatabasamu macahum idaa daxikuu markaasay qusquslayaan nebigu sal lay wasalam waa la fadhiyaa markay qoslaan isagu waa muusoonayaa nebigu sal lay slam lianna qosol hanqalaalkiisu muuqanayo nebigu ma qosli jirin salawatu rabbi wasalaamu caleyh qahaqahadan macnaha waxa weeyaan dheer ma qosli jirin markuu nebigu sal lay waslam qosol maago qosolkiisu wuxuu ahaa muusoon saas maan wuu muusoon jiray nebigu sal lay wasalam macnaha waxa weeyaan sheekada saxaabadu caadi ay u sheekaysanayaan arrimihii jaahiyada ay ka sheekaysanayaan marka ay gabyayaan oo gabayga tirinayaan tixda gabaygaa sheegsheegayaan intaa nebigu waa la fadhiyaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh markay qoslaanna waa nebigu waa la muusoonaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ka mid tahay marka waa nooc iyadan yani madadaalada ka mid ah oo nebigu samayn jiray sal lla lay waslam bal rasuulku sal lla lay wasalam nimankii xabashada ahaa ee masaajidka ku ciyaaraya maalinta ciidda ah nebigu waa u daayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaaskiisa caaishana way daawanaysay xaaskiisa caaisha way daawanaysay oo nabigaa sal alay slam weliba intuu soo istaagay masaajidka hortiisa waxaan ujeedaa guriga ayuu macnaha waxa weeye ma rabtaa yidhi inaad daawato haabay gadaashiisay istaagtay meeshaa garabkiisa iyo dhegtiisa udhaxaysa bay isha intay ku aadisay bay masaajidka iyagoo ku ciyaarayo yani warmo iyo eebooyin iyo isku tuurtuurahaya oo ku tababaranaya masaajidka dhexdiisa daawanaysa markaasa waxay tidhi nebiga sal alay wasalam suu iigu taagnaa iigu taagnaa iigu taagnaa yani wuu asturaya baa mar walba wuxuu dhihi ma daashay ma kuu dhammaatay maya baan dhihi maya gabad dhalinyaraana way ahay waa iska garanaysaan bay tihi gabadh dhalinyara oo ciyaar fiirsanaysa xilligay daali karto weliba waxay tidhi aniga oo daalay baa waxaan usii samaynayay inaan sii daawado bal inaan ogaado nebigu sala alay wasalam meeshaan ka joogo inaan tijaabiyo bal inuu ii dulqaato iyo in kaleeto bal meeshaan ka joogo yaan macnaha waxa weeyaan marar badan tijaabinaya bay tii way ku raagtay way ku raagtay way ku markay daashay buu yidhi hadda ma kuu dhamaatay haabay ti markaasuu nabigu sal alay wasalam tagay marka waa ciyaar masaajidka dhexdiisa ka dhacaysa laakiin waa ciyaar maqsad iyo ujeedo weyn wadato waa tababar waxay isku tuurtuurayaan macnaha waxa weye maaragtay warmo iyo yani bahalkii ahaa gaashaamo iyo waxbay ku ciyaarayaan masaajidka dhexdiisa maalin ciida wey rasuulku waa u ogolaaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh bal wuxuu yihi nabigu sal alay slam duunakum ya bani arfida ree bani arfidow laazima buu yihi wada buu nabigu yuri sal alay wasalam saasuu ku yidhi macana waxaa kaloo nabigu u baneeyey sal alay wasalam gabdhihii xilliga munaasabaadku ay jiraan haweenka inay masalan durbaan ka garaacaan inay tix gabayo atiriyaan inay buraan buraan waa u ogolaaday rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo la jooga ayay qaadqaadayeen nebigu sal alay slam oo markii lagu qayliyo oo saxaabada ragga qaarkood ku qayliyeen daaya buu nabigu sal alay slam maanta waa maalin ciid ah waa maalin ciid ah wuxuu weliba nabigu ku cileeyey inay ogaadaan diintanadu inay fusxo leedahay fusxo leedahayoo ayna cidhiidhi ahayn daayaha yani waxa way iska ciyaareen buu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh saasuu yahay marka meelo fara badan buu nabigu ku taqriiriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ciyaarta iyo maaweelada iyo madadaalada iyo inay mubaax tahay oo bannaan tahay meelo badan buu nabigu ku muujiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh bal ninka la yihahda jaabir ibni cabdillah markii uu guursaday nebigu wuxuu ku yidhi sal alay slam maxaad guursatay markaasu wuxuu ku yidhi nebi alla waxaan guursaday sayiban yani waxaan guursaday islaan carmali ah islaan la iiga horreeyey baan guursaday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam hallaa bikran tulaacibuka wa tulaacibuhaa wa tudaaxikuka wa tudaaxikuhaa maxaad u guursan weyday gabadh bikro oo aada la ciyaarto iyaduna kula ciyaarto aada la qososho iyaduna kula qososho markaasuu u cudur daartay wuxu uhi nebi allow odaygii aabbaha ee dhintay baa gabdho ka tegey yani islaam weynoo marka gabdhaha korin karta baan yacni ugu xishay haddaan gabadh yar u guursado isku da-aad yihiin dee maba wada karta gabdhihi saas daraaddeed baan u guursaday buui mashaahidku marka waxa weeyaan xataa gurigii iyo xaaskii buu nabigu lehy sal alay wasalam gabadh yaroo kula ciyaarta adiguna aada la ciyaarto kula qososha adiguna aada la qososho marka waxa weeyaan ciyaartu yani mar walba mamnuuc ma ah ciyaar oo dhanna mamnuuc ma ah shareecadu ma diidin laakiin bal waxa weeyaan shareecadu waxay ogolaatay marar fara badan ruuxu inuu madadaalo samayn karo inuu macnaha wa ciyaaro jirkiisa uu ku dhiso samayn karo ciyaaro uu caqligiisa ku dhiso samayn karo ciyaaro naftiisa uku nasiyo uu samayn karo ayay shareecadu marar fara badan ogolaatay xadiistaasaa laga qaadanaya xadiis marka waxaa jira rasuul ka sugan sal alay wasalam oo odhanaya yani kullu shayin laysa min dikri illahi fa huwa lahwun aw sahwun kayru arbaci khisaab shay walba oon dikriga ilaahay ahayn waa lahwi waa ciyaar ama waa sahwi afar arrimood mooyaane ninka oo faraskiisa ciyaarsiiya oo ku tababarta xaaskiisa uu la ciyaaro yacni toogashada inuu ciyaaro toogta uu barto iyo inuu macnaha dabaasha barto saddexdaa arrimood waxaan afartaa arrimood waxaan ka ahayn yacni waa baatil oo ciyaar ah xadiis tilmaamayaa jira xadiiskaasi siday culimmadu leeyihiin ma diidayo ciyaaraha noocyada kaleeto ama madadaalooyinka aan intaa ahayn ma diidayo laakiin wuxuu sheegayaa intan uu sheegay ee afarta ah waxaa ciyaartooda iyo samayntooda ka dambaysa maqsad iyo ujeedo weyn oo masalan tababarka iyo ciyaarta ku saabsan masalan toogta barashadeeda maqsad ah waxay xambaarsan tahay jihaadkiibay u tahay kaalmo u tahay masalan haweeneyda la ciyaarteeda ninka xaaskiisa inuu la ciyaaro maqsad ah waxaa ku jira waxaa ka dhalanaya gurigii iyo reerkii oo isjacayl iyo kalgacayl iyo isku kalsooni iyo ilmo meesha ka dhasha iyo maqsad weyn baa ka dhalanaya مثلا فرسك كنت برشديس كو عيار كو عيارديس waxa ka dhalanaya maqsad weyn oo iyadana waa yani qalabkii lagu waa technical lagu dagaalamayay wahakada marka arrimahan kaliya waxa weeyaan iyaga ajir baa laga helaa laakiin xadiisku ma diidayo in ciyaaraha kaleeta ay bannaan yihiin يعني ما ديري عيارها كلا تماما نعنيه سيدا وحا قرنا يحلوا فربضنا وكمل يا خطابي ابن العربي شيخ سلام ابن تيمية غزالي يا شوكاني حلوا بضنا يكمل هين آيات سلمامية أرنت أيضا معنا ورك مرتدي سوحة وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحابة عمل قضية السلف كجود هام بوحا قصة إن شرع الإسلام كو أي سكتي نفط بين آدم مرة فربضنا إنه بانت إلا المسيح ومرة بضنا أيوب بانت إن يعني وحوي وحيابة عيار على قليو oo waqtiyada qaarkood ay ku qaadato yani madadaalo ku qaadato shareecadu inay ogoshahay baynu soo ogaanay oo axaadiista aan ka soo ogaanay waxaase inooga horreeyey waktiga binu aadamka iyo siduu qaaliga u yahay oo iyadana aynu qayb ka soo ogaanay waxaynu hadda u imaanaynaa ciyaarta bannaan iyo madadaalada bannaan iyo midaan bannaanayn maxaa lagu kala garanaya marka ciyaa ciyaar oo dhanna ma bannaana ciyaar oo dhanna lama diidin laakiin waxaa la ogol yahay ciyaarta markii shuruud laga helo شروط شريعه كم يعني اي شيء تمركي لغا هنا عيارتاسي بأس ملك هذه شروط لغا واينا عيارتاسي لما اوغلا وشريعه ما اوغلا والروح مسلم كان لو ما اوغلا وانه معنى واخ وي اسك دايو waxa ka mid ah masalan shuruudaas iyo dawaabita loo baahan yahay in la ilaaliyo waa inaysan ciyaartaas iyo madadaaladaas shayga uu ruuxu ku madadaalanayo ayna ku soo aroorin nas khaasa ama qur'aan ama sunna ah waa inuusan ku soo aroorin masalan waxaa ka mid ah tusaale lagu soo qaadan karaa eyda masalan kaydsigood oo kaleeto eyda in lagu ciyaaro oo loo kaydsado in lagu ciyaaro wax xaaraam qatcan nooc walba oo ciyaara oo eyda ku imaan karta iyo kaydsigooda shareecadu ma ogola laanna nebiga waxaa ka sugan sal alay wasalam xadiis saxiixa oo uu leeyahay ruuxii ey samaysta ey ruuxii tabcada oo aan ahayn ey lagu ugaarhsado ama ey beer ilaaliya ama ey xoolo lagu ilaaliyo intaa midna ay aan ahayn ruuxii kaysado oo yeeshaay maalin walba ajirkiisa waxaa laga nusqaaminayaa qadar weyn oo buur la eg buu nebigu sal alay wasalam buur weyn qiyaas la eg baa ajirkiisa maalin walba laga nusqaaminayo laga baabi'inaya saas way macana waxaa dhacday hadda dad badan inay gaalada loo yimid u yani loo yimid ku daydeenoo qoysas badan oo muslimiinta ka midi ay ay leeyihiin ay waxay u qabanaysaa aanan garanaynin oo guryaha joogo oo lagu ciyaarahayo ilaa aakhirih شرع ما بنانا وحكم إذا مثلا نصوص تخاص كو حيبان كسو عرورتي إيارتو لي نردشير كلينا نردشير يعني والنوع يعني باش اللي أولم سير الشحضة إيو باش اللي أولم سير مثلا شرطة إيو إياريه النوع عصو كلا إيارو أقول نردشير إذا حديث خاصة كسو عرورو النبي صلى الله عليه وسلم أوليها نينكي إيارة وحو لمي يعني سيدي يعني هيلي دوفار نينكي عنك قليو كانوا كدقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم marka ciyaarta iyo madadaalada waxaad ku samaynayso waa inuusan nahyi khaasa iyo nas khaasoo diiday waa inuusan jirin waa shardiga koobaad wey waxaa ka mid a masalan oo tusaale la soo qaadan karaa ciyaaraha ay beenta ku jirto beenta iyo laqwigu uu ku jiro lama ogola masalan been baad sheegaysaa waxaad doonaysaa inaad dadka iga quslisiiso waxa lagu ciyaaraya waxa weeyaan waa kaftan beena ama hadal beenaa la doonaya in la iskaga qusliyo lama ogola leanna nebigu sal alay slam wuxuu yihi xadiidka xasanka ah ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له بنبي صلى الله عليه وسلم وحهلاك إيا إنكار كوك عري روح الشيكيني أو الشيكيني يددك إنو كقتلي سيدا دراد يدنا بير الشيكيني هلاك با أصبنا دي وهلاك با أصبنا دي بنبي صلوات ربي وسلام عليه تاسي معنا مركا يعني مدى كولا دي وحو ويان وإني عيارتا إيدا أوصل نس خاصة كسو أروجن ديدا ديدا شرط قلبادي وحو ويان ciyaartaasi waxyaalaha xaaraamta ee shareecadu diiday waa inaysan ku jirin waana inaynan ku gaadhsiinayninoo ruuxa aynan uayna gaadhsiinaynin waxyaala diintu diiday waxaa ka mid a waxyaabaha masalan assaddu can adaa'i alwaajibaati asharciya waajibaadkii shareecadu ay waajibisay gudashadooda waa inaysan ciyaartu ka hor istaagayn salaada tukashadeeda xuquuqdii ehelka gudashadooda masalan waxa weye soonkii soomitaankiisii xajka gudashadiisa waajibaadkii diinta gudashadooda waa inayna ciyaartani kaa hor istaagayn hadday kaa hor istaagayso ciyaartaasi ma banaano laanna ilaahi subxaana wa tacaala khamrada iyo khamaarka iyo waxyaalaha markuu ka hadlayay ayaa wuxuu ku tilmaamay inay salaada iyo dikriga ilahay dadka ka leexinayso macnaha waxaa ka mid a masalan inaysan xaq dadka xuquuqdooda ka mid a ayna xadgudub ku samaynayn yacni dadka kale xuquuqdooda dariskaaga dadweynaha kula nool bulshada aada la nooshahay bulshada aada la nooshahay waa inaysan xadgudub ku samaynayn waa inaysan xadgudub ku samaynaynin iyaduna waa shardi kale wey shardiga kale waxa weeyaan waa in yacni xoolaha israaf iyo xadgudub xoolo iyadana waa inaysan ku jirin sida matalan yacni ciyaarahan matala hadda banooniga oo kaleeto yani noocyadiisa kala gedisan oo kaleeto xoolaha aadka u fara badan lagu bixinayo oo kaleeto yani waxa weeyaan xoolo fara badan iyo israaf xoolo waa inaysan ku jirin ciyaarta la ciyaarayo marka ay banaanaanayso waxaa ka mid ah in xayawaanaad ilaahay xayawaanaadkiisa ka mid a aan lagu ciqaabayn ina lagu cadaabayn sida masalan ciyaarahan yani masalan laysku diro xoolaha laysku diro oo kaleeto xoolaha laysku diro masalan digi digi lagu dirayo diig diiq lagu dirayo la daawanayo oo kaleeto waa in cadaab iyo ciqaab loo geysanayo ilaahay xayawaanaadkiisa waa inaysan iyadana meesha ku jirin iskaba dhaafi hadda yani xayawaanaad iyo xoolo iskaba dhaafi bini aadamkiibaa hadda la isciqaabaya macnaha laba laysku sidayna aad mooda laba dibi aad mooda markaasay feer iskala daalaya feer ba iskala daalaya ilaahay yani waxa weeyaan midkood dhaco yani waxa weeyaan waa yani waxay ka mid tahay ciyaaraha aan banaanayn bay ka mid tahay waxaa yani ka mid a shuruudda waa in ayna ku jirin been iyo xaqaa'iqda oo la rogayo waxaa kaa soo gelaya masalan jilidda waxyaalaha la jiro waxyaalaha la jiro sida masalan riwaayadaha oo kaleeto ciyaaro banaan maaha iyaguna sababtu waxa weeye riwaayaddu waxbaa la waxyaalo yani waxa weeyaan yani been ah wixiibaa waxaa loo bad waxaa loo muujinayaa suuro usan lahayn baa la muujinaya marka waa been iyo tasyiif baa ku jira waa inayna taasina ayna wadanin oo shardi waxa ah xaqaa'iq iyo wax jira waa inuusan tasyiifinaynin oo qaab beena uusan u sheegin waxaa ka mid a shuruudda mafaasid iyo waxyaala munkarada waa inaysan meesha olin oo shareecadu ay diidan tahay waxaa ka mid a masalan dadka dhexdooda waa inaysan cadaawad iyo colaad ayna keenayn ciyaartaas oo masalan haddii laba guruub iyo laba wadan iyo oo kala safan aba xisbiyo ka soo horjeeda midi kan la safan yahay midi kan la safan yahay colaad iyo cadaawad laysu qaaday hadday abuurayso iyadana ciyaartaasi ma banaana waxaa ka mid a masalan shuruuddaas in ciyaartaasi ay ku dhacdo jawi walaaltinimo jawi islaamiya waa inay ku dhacdo oo masalan yacni sigaarka iyo yacni daroogada iyo khamrada iyo waxyaalahaasoo dhan waa inaysan meesha olin heesaha iyo muusiga iyo waxyaalahaasoo dhan waa inay ka dhowrsantahay masalan waa inay cawradii asturantaha ruuxa muslimka u cawradii asturan yahay yani uusan cawradii aynan qaawanayn munkar iyo xumaan hadday meesha dhacayso waa inuu diidi karo oo uu joojin karo wixii wanaagana inuu fari karayo shuruudday ka mid tahay waa inaysan bakhtiyaar nasiib aynan meesha ku jirinoo yani aynan yani aynan khimaar iyo bakhtiyaar nasiib iyo sidoo kale aynan ahayn lahwiga iyo ciyaarta iyo madadaalada qaar waxaa jira ajir laga helayo oo kuwan soo sheegnay ah oo maqsid maqaasida shareecada ka mid a hadduu taxqiijinaya masalan jihaadka loo loo kaalmaysanayaa masalan muslimiinta isku soo dhawayntooda ayaa loo kaalmaysanayaa masalan waxaa loo kaalmaysanayaa calaaqaadka bulshada ka dhexeeya in la xoojiyo masalan waxaa loo kaalmaysanayaa in la muujiyo diinta islaamku sida ay u fudud tahay oo dadka ugu ogoshahay inay madadaalo sameeyaan waxyaabahaasoo kale yacni ayaga ajir dheeradaa laga heli karaa waxaan kusoo gabagabaynaya ciyaarta wax ma lagu qaadan karaa tartamada ciyaarada haddii la yidhaahdo ciyaaraha tartanka wax ma lagu qaadan karaayo inta la tartamo yacni labadii qolo qolada raysay m wax ma qaadan karaan taa jawaabteeda waxa weeyaan yacni xadiiska nebiga waxaa ku sugan sal alay wasalam saddex arrimood keliyata unbaa tartankooda wax lagu kala qaadan karaa midda koowaadi waxa weeyaan waa warmaha iyo qalabka dagaalka toogta weeyaan toogta waxbaa lagu kala qaadan karaa oo jaa-izo ayaa lagu kala qaadan karaa midda labaadi waxa weeye waa tartanka fardaha iyo tartanka geela waxay culimmadu uga qiyaas qaataan tartanka geela iyo tartanka fardaha dabaabaadka iyo tiknikada lagu dagaalgalo maanta ayagana tartan waa lagu geli karaa sidaas daraaddeedna wax waa lagu kala qaadan karaayo qolada badisay wax way qaadan karaan yacni leebabka iyo warmahana lagu toog dhisanayana iyagana waxaa looga qiyaas qaadanaya qoryihii waxaa looga qiyaas qaadanaya masalan musadasaadkii baali masalan waxa weye maaragtay yacni baashii ahayd masalan yaryarkaa hubka yaryarkaa waxaa looga qiyaas qaadanaya manaaficda waaweyn waxaa looga qiyaas qaadanaya sawaariikhda yacni wax labaabkaa wixii soo gelay oo dhan ayaa isagana looga qiyaas qaata macnaha waxaan intaa ahayn oo ciyaaraha kale ah in wax lagu kala qaato ma banaana sharcan xadiiskaa nabigaa kutusaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh laa banooli iyo kubad baan lagu kala qaadan karin walaa waxaan lagu kala qaadan karin masalan shax baan lagu kala qaadan karin walaa waxaan lagu kala qaadan karin yani waxa weye orod baan lagu kala qaadan karin walaa wax kalaan lagu kala qaadan karin intaa shareecadu ay sheegtay wax ka badan oo wax lagu kala qaadan karayo oo qolada badisay jaa-iso lagu siin karayo ma ay jirto xadiiskaa nabigaa ururinaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laa sabaqa ila fi naslin aw khufin aw xaafini buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waktigii ayaa dhammaaday intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa muxaadaradii ahayd dawaabidda lahwiga bannaan iyo lahwiga aan bannaanayn ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacala wixii sawaab ah in uu yani waxa weya naga ajirsiiyo wixii gafa ama khaladana ilahay subxana wa tacaala inuu dembigeeda noo dhaafo هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
oo waktiyadeena geliya waxyaaba badan oo maaragtay dadkii ha noqoto ama ciyaar ha noqoto maaragtay in wakti in laynoo kala cadeeya ay aada u habboonay innaga ilaahay naga dhiga kuwo ku indifaaca oo maaragtay xambaaha hujadeedana maaragtay ilaahay uusan maaragtay u qaban walaalaha wixii aan maaragtay waktigaa muxaadarada nala gudubtay wixii aan weyse qabin iyo weyse weysisa kalaanka su-aalaha lagu jiro halkan waxaa diyaar ku ah su-aalo dhowr ah su-aalaha wixii isku mid ah waan maaragtay hal su-aal baan kasoo qaadaya walaalaha wixii maaragtay su-aashooda ka waaya raalli ahaadeen sheekh halkan su-aal su-aalahaas ay waxay sheegi tilmaamayaan waxaa aad dadki loogu imtixaamay sportka sportkaas oo wakti badan lagu lumiyo salaada dadka qaar ay kaga tuto ama qaawani lagu ciyaaro mararka qaarkood lagu bixiyo lacago ama dawlada ama maaragtay ama maaragtay laga he lagu bixiyo oo dhaqaala ah iyaga oo qaar ka gudbani ay jiraan oo ciyaaraha qaarkood aan u baahanay aan ka ogaano in masalan madaajubka xaq lagu leeysiya kuwa jidifka iyo jaraqaayada in loo kala cadiyo aan u baahannahay iyo kuwa kale aan ka oranahay
bismi illahi raxmaan raxiim horta ciyaarahan isboortiga qaabkay hadda u jiraan ee caalamku hadda u sameeyo wax shareecada islaamka waafaqsan maaha waa midda koobaadee horta waa waxay yahuuddu ka dambayso yahuuddaa u samaysay bulshooyinkan ihtimaamka la siinayo iyo xoolaha lagu bixinayo iyo dadaalka lagu bixinayo iyo dhismaha lagu samaynayo iyo ihtimaamaadka heerkaa gaadhsiisan ma ahayn in la gaadhsiiyo yahuuddu waxay ugu talagaleen in ay bulshooyinka dhallinyaradooda iyo dadka da-yarta ah ay maskaxda kaga qabsadaan oo ay hiwaayadooda iyo balwadooda halkaa geliyaan wixii diin iyo aakharo iyo wanaag iyo adduunyaba ay ku seejiyaan saas daraaddeed baa waxaad arkaysaan dhaqaalaha loo isticmaalayo waa foqol caqliga masaafida kale ka dhacaysahay lama tira koobi karo caalamul islaami waxaad arkaysaa dawlad faqiir ah oo tacbaan ah oo dadkeedii aada u baahan yihiin oo haddana waxaad arkaysaa intaasoo milyan ku bixinaysa koox ay leedahay banooni bay soo ciyaaraysa bal waxaad arkaysaa hal nin oo gaal ah oo lagu leeyahay waa tababare baa waxaa lagu keensanayaa intaasoo milyan maalinkii wuxuu qaadanayaa intaasoo kun oo dollar buu maalinkii qaadanaya waxaa u baahnaa waddankaa u baahnaa dadkaa u baahnaa bulshadaa u baahnayd maatada u baahnay marka qaab qadulfikri wey maskaxdaa la iskaga duulay maskaxdaa la iska haystaa marka midda labaad ciyaarahan adduunka ka dhaca isboortiga ah in badan oo ka mida waxaa badan dadka ku dhintaa dadka ku dhintaa badan hal ciyaar keliyata waxaa ku dhintay saddex boqol iyo samti ruux baa ku dhintay waxaa iyadana dheer oo intaa iyadana dheer dadka meesha jooga iyo kuwa daawanayaba cadaawad baa ka dhaxaysa kooxdan dadka u ka socdaa iyo kooxdaa dadka ka socdaay cadaawad iyo coraab fara badan baa laysu qabaa bal waxaa laisla laga yaabaa in gacanta laisla gaadho marka waxay abuurtay cadaawad bay abuurtay bal waxaa laga yaabaa qoyska gudihiisa inay burburisaa laga yaabaa qoyskii baa laga yaabaa xaaskuna inay macnaha waxa weye tim uu taageersan yahay koox taageersan tahay ninkuna uu mid taageersan yahay hadhowta reerkiiba dhexdiisa la isku soo laabto macnaha waxa weye reerkii burburo qoyskii burburaa laga yaaba way dhacdaa cadaawad bay abuuraysaa dhaqaalaha lagu bixinaya macnaha waxa weeye aan yani xadaafa dhalinyaradii baa maskaxda lagaga qabsadoo lagu lumiyey yani waxa weeyaan waxa meesha ka dhacaya munkaraad oo gaal iyo islaam iyo haween iyo rag iyo balaayo dhan baa isku dhex jira yani wax shareecadu ogolaan karta maaha dadka meesha joogaa qaaqaawan yani sidaba shareecadu uma ogolaan karto waa wax marka dawaabidii hadda aan sheegaynay ka baxsan ruuxa muslimka ah haddii iyagoo dad yani muslimiin ah oo dhalinyaro ah hadday jimicsi ula jeedaan oo iyagoo asturan banaankooda intay u baxaan ay ayar soo jimicsadaan oo banoogigooda soo ciyaaraan oo orordaan oo ayagoon xoolana ku kala qaadanaynin laa ba'sa wax dhibaataa ma leh laakiin tan hadda caalamkan sportigan caalamku u ciyaaro shareecada islaamka marnaba ma waafaqsana meel labana kama waafaqi karto ruuxa muslimka ana ka qaybgelidna uma banaana cid uu daawadana uma banaana waktiga uu gelinayana ma banaana waajibaadka ku dayacmayana in lagu dayaco ma banaana كل ذلك وحوي وروحا شرع وقيمة سنة لو هاي جلسك عبا صمنا هذه أوصل وحيالا حرام أوصل روح سميني منه ماشي كو سميني استاويني نتشيرين ربي يدور سوى احتراء إلى نهاينه روحه معنا وحوي المارك عادي هو يعني كيرتي سئسه ولو بهاي ولو بهاي هاي بل يعني وحويان روحه كيرتي سئوله بسمه عافمات كيسا كتير إنه مثلا أرضو عافمات كيسا إنه سعود عافمات كيسا كتير inuu macnaa waxa weeyaan yani yani qaabkii dooni ha noqotee yani waxa wey waa loo baahanya laakiin waxaa la iska ilaalinayaa keliyata wax shareecada khilaafsan inuu meesha ka dhaco taa unaa la iska jira wallahu aclam sawa ya waan tilmaanay muusig waa inuusan meesha jirin muusig iyo heeso iyo naaga qaawan iyo kulli meesha waa inaysan jirin hadday meesha soo galaan waxa wey wa xaaraan bay noqonaysa wabilahi tawfiiq sheekh saacadu marka adduunka la dhagaysto si adduunka looga warhelo waktigaas halkee lagu lumiyaa halkee gelaya sheekh saacad wararka adduunka la dhagaysto iyaga oo looga dan leeyahay in wararka adduunka la ogaado waktigaas halkaa ku lumay sidee noqonaya wararka dhagaysigooda aada dhagaysato adduunka waxa ka dhacaya aada la socotahay ba'si male laakiin mid baa u baahan inaan ku baraarugno midda u baahan inaan ku baraarugno waxa weeyaan akhbaarta aad dhegaysanayso iyo wararka aad dhegaysanayso markaad dhegaysanayso waa inaysan waajibaad diineedna ku dhaafinin wax xaaraamana waa inaadan u gelin si kalena waa inaad ogaato wararkan cidda gacanta ku hayso waa yani waa kambaniye yahuudeed wey wararkuna ciyaar uma baxayaane warka qaabka loo bixinayo iyo maadada la bixinayaba hadaf bay leedahay hadafka ay leedahayna waa mid ay gaala soo samayso ama idaacad muslim ka dhigayso ama idaacad gaala ka dhigayso hadaf dulaan ah qazul fikri ah ujeedo ballaaran leh taarget fog leh bay wararku inta badan u baxaan bilaash kuma baxaan wararku leanna yani wakaalada wararka waxaa ku baxa intaasoo milyanoo kharashaa ku baxa gaala bilaash wax kuma bixiso ujeedaa la leeyahay waxaan ka imaanayo o dhan ha wada rumaysan qalbigana ha wada gashan si ay u sheegayaana inay u jirto ha u qaadan laakiin inaad uun adduunyada iskala socoto yani gaal beenna waa ka timaadaa runna waa ka yimaadaa yani inaad saa ugu tala gasho wax diinana ayna kaa dayacin sidaasaa macnaa waxa weeyaan yaa lagaga fakan karaa laakiin haddii salaadii oo joogta aad warar baa dhagaysanayaa tiraado ama jamaacadii salaada aad uga dildhacdo ama waxyaalo muxaaramaada aad u gasho ama meehe muusigiiba aad dhegaysato jooji baa lagaga waa joojiye marka asalaamu calaykum waxmatullah barakaatu